baraha soo laabtay iyo roobka xoogan ee dadka saameeya ayaa saameyn ku yeeshay dadka beeraleyda ee ku nool tuulada buulo birow ee hoos tagta degmada jarlaqsi ee gobolka hiiraan waxaana dadka ku nool tuuladaasi ee hadda wajahayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha haddaba guddoomiyaha tuulada axmed ciise xasan ayaa ka warbixiya baahiyaha ka jira tuulada abaaro abaaro macluul abaaro adiga beerihii la tabcay ee fasahaad iyo waxaasaa soo galaa biyo badnaa soo noqnoq soo noqno xagga cunnadiia marka xun midda kale waxaa xun caafimaadkia xun beledkii waxaa unoo jiraa ilaa qayaas toban kilomitr iyo iyo khadada naagta iska foolato waxaa laga yaabaa inuu ku yimaad dhiigbax intii wadada lagu sii wado ay in iska dhimanta laga yaabaaba marka caafimaad xumo waa ka jirtaa waa ka jirtaa biyo la-aan oo sida webigii marne si bas iska noqonaa sida bilaha ee maarso iyo abriil waa webiga ka kacwaabo labaatan liitar shan dollaraa beledka jalalqsan oga doonana gaardameyra moota lagu keena marka waa u baahanahay ceel waa u baahanahay oo saas biyaas oo maaragtay lagu helo waa u baahanahay suuli oo nadaafadda lagu dhooro musqulyo ma leh xaafaddii musqulyo ma leh masaajid la-aan waan haysaa masaajidkii waa kaas cariishow ahay waa naga dumi wax inagula qabta waa rabnaa marka waxyaabahaas baa jiro waxbarasho male dugsi waa naga dumay iskool ma haysano marka waxaasaa maaragtay aanoo daran baahida lama soo koobi karo dhinaga kale waxaana ku mid ee dadka ka nool tuulada buula harbow yaa codsadeen in landhisa xarumo caafimaad goobo warbarasho iyo soas oo kale xarumoyo ku helaan adeegyada caasaasiga oyoon baahanyeen hadda biyaa noogu jiro nooga fadhiya galka waxaan awood la-nahay abuur oon markaas oon galka ku tabcano duruuf noocaas aa jiro waxbarasho la-aanaan hayso macalin oo waxaad ahay hadda kor oo dugsi inan keensanay dugsigaas waa ka meesha ku yaalo burburka ee xaabaa lagu dhisay macalinkii wax badan markii sii wadayo sii waday waxaan siinaan waayni waa naga tegey dugsigii saas dartees nooga burburay